bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta kula dareerasan raadiyo warsan markii laku reebo hamiinimada jamaada ee sabtaga hooydaasa hamiinimo axado iyo isniin hawooyda ayta taariikhdan iyo kaeedinta labaatan sagaalka bili saddexaa sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagadu weliba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo riitanka nagdi magaalada baydhow waana ku warbiishirhan ku qaybgalay magaalada muqdisho saasaata waliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaala nagada diyaarad daawo iyo qalab kalonka horseeda cudurka koronafirus oo la hadeesiya magaalada tan baydhabo barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinka gudbii doone gudoomiyaha deegaanka awdiinle gobol kumbaay oo ku hadalay dhibaatada nololeed ee hadda ku jirta deegaankaasi awdiinle gobolka baay barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinka gudbii doone hoo ilaahay karaalnagda daliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku warbiyey howlgalka ciidamada dowladda iyo ku-fuuliya deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose barnaamijkay ka dheegi doontaan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo faahfaahintu biiqa saaray ku dhaladay howlgalkaas saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone taliyaha ciidamada asluubta soomaaliya oo sheegay maxaabiista xabsiyada magaalada muqdisho in lanqeybi qalab lan isticmaalo ku horseedoga cudurka koronafirus qodobadaas iyo walaagahaniisaaidiya barnaamijkaana ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleeliya barnaamijkaasi saare intanasin kula dariirsihay mar kale mar lamaad akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta akhyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hoosinqobada qodobkan ka horeeya barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan magaalada baydhabo weliba riitanka nagaday wafdiisu hogaamiyow wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya walina wasiirkii wafdishayo ku qayb galan shirr maalmoogii la dhaafi ku dareeray magaaladaas muqdisho lanku hadalaayay saameynta cudurka koronafirus iyo siyaabo lanku horseedow shirkaasi tooy oo ku qayb galeen wasiirada dowlad goboleedyada dalka ku jiray dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba markii wasiirka hadeeri magaalada baydhabo warbaahintu sharaxay safarkiisa kaga maqnayo magaalada muqdisho iyo kulamadii isu kuga qayb galay magaaladaasi inka horeen waliba warbaahinta la hadalay xildhibaan afraale oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee deegaan doorashadii ay taho magaalada tan baydhabo usoona ku hadalay safarkii wasiirka isuku wehliyay kureedna wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sharxaad dheer kubiy shirkii magaalada muqdisho kugu qayb galay bismi illahi raxmaan raxiim allahuma salli wasalam calaa sayidina maxamed dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta iyo roogaan salaame khaas ahaan ummaddo ka nool gobolkan bay masasood wistibaroy runtii marxalad adag yaa la galay oo ah marxalad caafimaad marka sida arday mase culmadaniin sheegtay mase madaxdaniin sheegtay wayba faylaha in la raaho waxyaalaha dardaaranka mase caafimaadka biyaayaan mase culmada biyaayaan sidaysan la socotaan haddii cudur magaalo ku dhiyo ma bannaan inay aad arday magaaladaas aad ku bato haddii aad roogto haddii aad injeedinadan seeta ma bannaan marka saas darratiye cudurkaas daacun waa laga tilmaamay laakiin kanna waa cuduro kale sun halisa sida daacuunkii camal ee marka waylain baahanyaa inay arday wal alla walaagay bisheeno koro dhibaato naftataa mase umadataa insheeno inaad ku dheeraato la raaha tilmaamaha nadaafadana waybaa iimaanka masiihu annadaafata masful iimaan in meelaha meehay kushiinka la nadiifiyo meelo biyologshado la nadiifiyo owlaada meehay hadhidheelaan galyaan ku dhiqo madii wal aamaayaan liinqobayo saabuun liinkanqobayo haddii saabun haysana carada saabunta ku fayle carada naftatee waxyaalaha yani jermiska suuliyaa ku midata lankii saabun walan helo korno oo baadiyo roogo inuu soo arday ciyaalka carada maata ganyaanku ku dhiqa ganyaa kulli meelba arday soo arday inuu ku dhiqa iyo limbaahanyo marka wayba ku codsadaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda ka nool south west cudurkan cudur halis aw ilaahay ha noo haayo diintana hal badiyooy caafimaadkana halka dadaalooy meel kasta oo yacni lankasta roogo waa inuu safaro waajib waayo kan waybaa fardalceen waayo lankasta oo muslim ah mase mas-uula waybaa saaran waajib inuu dadka usla roogo fara nadaafadda nadaafadba hob la hela walku waa ma walku caafimaade alxamdulilah dhulku keen dhul idan barwaaqo aw geedka liimada la eraaw idan faylata liimadaas iyada ma bacteria on la dagaalamaasa mase vitamin c ayaa eed koranka qaadasa isuna liin ku deemi darna eedlin isticmaalay biyaha kuleelka biyo barafka la waraabo la isku dhaafa biyaha qabow la isku dhaafa biyo kuleel la waraabo biyo sida yiin la waraabo liima la kamiirado awlaado la siiyo intaasa safaraana ilaahayna ha noo haayo ilaahayna um dhammaan caalamka ku qaado ummadda muslimiinta allah ku qaado ununa ilaahay ha mahnadeelsiiyo soomaaliya sadekiisa hadda laka sheegay ilaahay intaasaa nooga ekaayo geeka oo mehay axad e dhammaan duulumaadkii gudaha yaa la surunjiyey dhabiweyn waaye barana hakiigdee gaadiidka dhulka maraa hal surunjiyo hakiigde haddii wal kale la kale ilaahay intaas mana bido ilaahay ha noo haayo eeda eeda mahadsantiin wayba codsadaana wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda caafimaadka inay arintun arday eed yani isku kaashadaan dadka la wacyigeliyo intaasa yani yaa isdadaarmaan eeda mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi bismi illahi raxmaan raxiim awlan waxaan salaamaa xildhibaanada federaalka wasiirka wasiirka shaqadii shaqaalaha wasiir ku-xeenka batroolka wasiir ku-xeenka arrimaha gudaha xildhibaanka saaxiibkay maxamuud maaxi wasiirka isgaarsiinta shaqaalaha wasaaradda caafimaadka dhammaan waxaa idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib maanta magaalada baydhabo kusoo laabanay safar shaqaa ku maqneen ee magaalada muqdisho oo lagu hadlayo cudurkan coronavirus safarkaasan waxaa isku yimaadeen wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka waxaa laga hadlaya arrinta coronaviruska iyo sidii kahortag loo sameyn lahaa annaga araadeen iyo wax dhan waa dhiibani wasaarad ahaan shaqadan waa bilaabnay maanta aniga waa wasiirka caafimaadka koonfur galbeed ah baritaankan aa maray degmada xudur waa ka socotaa isbuucan dhexdiisa waxaan ka shaqaynaynaa in xaduudaha koonfur galbeed in shaqaalo la geeyo shaqaalahaasan baaritaan ay ku sameeyaan baabuur walba oo soo galayo koonfur galbeed insha allah siinka dheeran insha allah iidan waa geynaynaa shaqaalaha u wadnaa inaan geyno wacyigelin badan waa sameynaynaa talada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweyne cabdicasiis madaxweynaha koonfur galbeed taladiisa in la qaato waa shacabka reer koonfur galbeed iskoolaadkii waa la fasaxay jaamacadihii waa la fasaxay bulshadii waa isku imaanoyn waalidiinta waxaan u sheegaa caruurta guriyaashooda inay ku cishtaan maadaama iskoolkii iyo dugsigii iyo jaamacadihii markii la fasaxayn caruurtii bannaanka ay ku dhadheelayaan bulshadii meelaha isku imaanayso xoogaa in la yareeyo insha allah wasaarad ahaan anagan waa shaqaynaynaa insha allah waxaan sameynaynaa waxaa waaye wixii tabar ah bulshada reer koonfur galbeed inay isku tashato waxaan kale aan rabaa inaan u duceyno oo dadka soomaaliyeed oo xanuunsan dibidaha ku nool oo coronavirus ka helay ugu horeeyo ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda soomaaliya ee nuur cadde inuu ilaahay caafiyo soomaalida kale xanuunsan inuu ilaahay caafiyo waxaan rabaa inaan ku darsado oo nin xildhibaan oo saaxiibkeena ah oo xildhibaanada cusub koonfur galbeed oo maanta ku geeriyooday magaalada baydhabo inuu ilaahay u naxariisto samar iimaan ilaahay ka siiyo xildhibaan maxamuud baafo oo maanta geeriyooday reer baafo ilaahay samar iyo iimaan ilaahay idinka siiyo insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
yow adduunyanku wargaba idoontayada sifaday alaa xismiha marad weydiisiday ah eesoy maay bakaarka qalabta dhismeeda almuwiro maarnamey oo baydhowa baydhaba kiyaala anteew ijeego habaabanik ijeeyin maay maytubeelin maargayso oo magaaje kagoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaaso walaagi alaabhay adduunki haalintan maskasheenay adiina weli lahaysahmara qalabdhismuku doonade alabtayti bakuwe agluwa hadaa edebni doorkudoora istibaarni walyara ukummada fuuluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa awoodin min shaygeeda aanas
qayboga hore barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo kuguda jirna qiyaaray diyaarad wadi daawo iyo qalab kalan isticmaalo ka horseedowga cudurkan coronavirus iyo mayhadeertay magaalada baydhabo geega wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo waana daawadun hadeersidii magaalada tan baydhabo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo shaqaale ku tirsan wasaaradda iyo weliba iyo qalabkaasi tee lakugu wareejiyey gudaha elboorka magaalada tan baydhabo si wasaaradda caafimaadka iyo qeyb unku qaadata sidii lanka horseeda lahaa ee cudurka coronavirus ee dalka soomaaliyana saddex kiis ku mid ee lagu helay mas-uuliyiintii la wareegan deeqada daawada ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ku tirsan iyo walibaan ka mahadnageen dowladda federaalk soomaaliya deeqda iyo hadeersidii ee iska jiraan daawi iyo qalabka lanka horseedo cudurka coronavirus bismillaahi raxmaan raxiim waxaa saaki meeshaan aa u imaanay annagoo ah wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed uu nagu helinayo kusmaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waxaa meeshaan aa u imaanay inaan ka guddoonno wasaaradda caafimaadka ee federaalka ee noo soo dhiibtay deeq daawo oo loogu talgalay ka hortagga cudurka ee coronavirus si oo mataqaana qoondadii ay lahayd wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed saaki meeshaan aa kala gadoonni waxaana nala socda nagu helinaya wasiir ku-xigeenka ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed insha allah wixii faahfaahinaysaa
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن waxaan joognaa garoonka shaatigadood international airport wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay halkan ku guddoontay deeq daawo ah oo naga soo gaartay dowladda federaalka soomaaliya deeqdan daawo ayaa asal ahaan ka timid calibaaba waxayna ahayd deeq loogu talagalay waddamo dhowr ah oo ku yaalo bariga afrika sida soomaaliya etoobiya iyo tanzaniya marka qaybta soomaaliya loogu talagalay oo dowlad goboleedyada la geenaya ayaa maanta annagana soo gaartay sidoo kale waxaan marka ugu horeysa umaad celinayna wasaaradda caafimaadka maadaama ayna soo gaarsiisay deeqdan waxaana rajaynaynaa kaalinteena kaga aadan ka hortagga cudurka coronavirus inaan si wanaagsan aan aan gudan doono insha allah ilaahina waxaan ka baryaynaa inuu noo fududay waajibaadka naga saaran sidoo kale waxaan rabnaa inaan umaad celino hay-adda w f b oo ka qayb qaadatay inay daawadii dowladda federaalk ee soomaaliya ay noogu daaqday noo soo daabasho halkaan ay noo keento marka waa guddoonnay sharaflaan ku guddoonnay in badanna waa idinkaga mahad celinaynaa wixii kaalin nagu aadanna insha allah si wanaagsan oo waafi ahaan guda doonnaa wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
godidoli ii miranin ubatay jiraad bombobshay ii gaanjadismile wagoog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay mooshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadi ii dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohoota dibadda hasku diiwaan gelin bohoota dibadda anama haska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sidoo faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashina handhoobtay qaybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih gidi adoo qaboo banoo macawiista qabtoo iribakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kanha qoboy kanha qoboy kaasa qoboy kanha qoboy ma taro jubnihii tafaariiqtii fadaas ma qaadato walaalay gabaar moogahay dukaanka qalabka dhismeeda
weli qaybogii hore barnaamijkan iyo dhegeystaaytana khiyaaray guddoomiyaha deegaanka awdiinle gobolka baay mudane ibraahim maxamed nuur oo ku hadalay xaaladda ammaanka iyo horumarka deegaankaasi tohoy awdiinle iyo weliba sidoo kale use sheegay in deegaankaas ku jirto xaalad bini-aadinimo socoona sheegay in dadka deegaankaasi toyo badansho in dad beerale islamarkaasi toyna beerasho saameyn weyn ku weelatay kadalaankii sanadkii lahdhaafi ka habsaday beeraleyda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya warbaahinta uu la hadalay guddoomiye ibraahim iyo weliba uuse maamulka koonfur galbeed use ku codsaday in gargaar bini-aadinimo la deersiiyo deegaanka awdiile guud ahaan wayba salaamey ummadda soomaaliyeed meel kasto ee roogda gaar ahaan way salaamey ummadda arday deegaamadan koonfur galbeed bacda salaam deegaanka wayba ka jaree alxamdulilah sida an ogsanto muddooyinkan maydarays dhowr sin amal iyo maydarays abaaraha ka dhiidi sanadkii hataa dhaafni iyo way rajeeyeen dadka deegaankan maydarays aan mas-uulka awdiinla degnaay way ku wajahanaaytay ama aan marayna aan filayna ini may dharays maadaama sifay liman arday dalaga beero iyo hankaadanay wayba ku dhufuday abaar lama filaan oo manaha bahalka magaaji ilanka saw ayahaga ya may dharays abaarak ridi may dharays adduunyadan sidee mad ada dhirig filadaas baaha filo mad baaha filaas dhirig filo lehra nasiib doro way dharays deegaanka abaarta ka dhiidi marka marka hore may weydiisaan ilaahay subxaana wa taala in mana isbedel oo may dhahay ummato keen goobsaan antisheena marka lamaad wali baagan jeediyaan arday aan ku horeeyay madaxweynaha koonfur galbeed mudane abdul xasan maxamed laftagareen iyo may dhahay wasaaradda may dhahay maareynta iyo masiibooyinka si may dhahay deegaamadaas oo nabadgelyada iyo boqolkiiba boqol geeka maydaras deegaankan oo awdiin oo anata mas-uulka wayba era korna boqolkiiba boqol iyo abni iimaan arday la kafaano koro markasaas daraadiya wayba arday baag aan jeediyey ini heedo samafalka haan dawlig iyo haan noo kalkaba maydaras sadanka dhaqsa badan maydaras gargaarha kala deyran way ka mas-uulid ahaan mas-uulidiyo qaadana maydaras haddii heedo dawlig iyo kuwa noo kalkaba deegaamadaasi iimaan arday kooyan abni iyo walbar balamka tagin boqolkiiba boqolu ama seef erkorna dad ka degan deegaankana may dharays walbadan oo yacni isxilqaan ama horumaraya suubiyan oo an ka horeeyaan maana dad oo geeka may dharays shacab ah sida gruubka walaalaha isjeela nimanka la bahan way aas aaseenna may dharays isbitaal oo may dharays kamanaafo odeen dadka deegaamadaasay degan guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan maana arday dadka arday degmada awdiingle dadkaas oo yoo naftiyoban baahan ficil fayla suubiyan laakiin wal fayla bilaaban tabara waaysiyin way mayla rays baaghan jeediyey madaxda koonfur galbeed oon saray madaxweynaha ini la aawiy dadkaas oo maana isbitaalka bilaabeen oo tabarna waaysan oo la daala dhacayaan si maanaha arday degmadaasay horumar arday horseeda fadeen mayla rays ficil jamuujan tabarna waaysan reengoyka maamaahday mintaana tabardoro inis usaas laakiin jeel inis qaadaas tabardoro inis kufaas dadkaas oo maana ficil fayla suubiyan tabardarona maana arday inkufeen way inka baagana mana haddii mayla shacab eyin iyo haddii ganaasto eyin haddii heedo dawlad eyinba ani la garab istaago mana arday arday waxyaabaha oo fayle ficilka fayle oo mana tilaabaqaadka ama hanaqaadka wanaagsan iyo suubiyan ini laka garab surmi onka baagan may ciidanka farahsana dadka degan degmada awdiingle oo muddooyinkan dambe maadaama abaare iyo mayla rays hamareen oo adkaysi badanna muujiyan oo mayla rays dib u dhis iyo mana dib u kabasho yaa mana arday la dareemahay sada isiinba mayla rays indheegdan ama aan arga haytan deegaanka waliba waa muddooyin arday sanad hata hore wayba kayaalay magaalada guryaal oo mana doqosha ama aarash ah geekana wayba mana arday ka dhisana guryaal oo mana villooyin ah hatta guryaalka qaar haddii aad fiirid wayba magaalooyinka mana arday noo qadiimsan ama noo hormarsanaayeen haddii una fiirin guri maaban ka dhisanayn iyo awdiin laga dhisaay taas wayba mana ku tusiyaasay dadka oo mana reer awdiin leh ini mana arday horumar iyo tillaabaqaad fayla muujiyaan anta kale mana baahay dhiman sida mana iskoolaadka ama sida mana aafimaadka ambaahayin ini mana laka garab surim si mana anka dhiiri galan meelayo hatu rogan mana horanka tilaaba qaadan taasna mayla rais ammaante waybale isku duubanaashada maamulka deegaankaas iyo mana isfahanka bulshadii oo mana isqobsadan iyo mana tilaaba qaadkaas oo wanaagsan shaanti taasna may mana si goonaan kama hadnagay dadka shacabka mana awaamiirtii maamulka mana dhagaalo kala masihayna wal kala unsan laakiin awaamiirtii unsan on dhigan ulaadan taasna mana eedeedan kama hadiye an kama hadnaga waylana mayla rais meelata ku wedan email fayliya ardaysiin ogna ونون قرب هنا سرقنا هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوكي أنت جاي أنت جاي بقى ورا شاف كان من دلو يسجل ها
een mooraka daayi qosabaa liinguuriyey aan booro wali atilii ogayna ii eeliglow usbaalma ah sacaab company sbed bartis caalamiyaha busoy ogaala ownlanki haaye elbiyewa oroore abaarlanki galona meel aaringa aan guureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company sbeer bartisan orooroy ila wali jeelaa uurka anroona afarshee meel taalla ma ee agalbireed isbeer bartis ee isjiid inwiinyaa bushkileete inyaryi alaabtiyo hay ku on bateena bulshoy oroora saxaab company sbeer bartis andumeedaleya afarboon iinku fadhi guuriye albar moose fadaay i iskaalmayntooda oo halaawtay arna jiridee waxaa ku eleeyey intasiinka akaatayn mudun
qaybgadhexe barnaamijkan iyo aslideerna khiyaari taliska ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo weliba faahfaahin ku biyay khasaaro ku dhaladay howlgalkii ciidamada dowladda soomaaliya ku fuliyeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose oo ciidamada dowladda gacan ku-hayntii lagu wareegtay welina taliska sidaas oo kale sheegana in ururka al-shabaab oo deegaankaasite ku suganaayay khasaariyo injeysadeen annagoo ka duulayna baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku baaqay in dhammaan gudaha dalka laga sifeyn doono argagixisada annagoo ka duulayna dardaarankii ra-iisul wasaare xasan cali khayre aada buu u mahadsan yahay habeenkii aanu ka baxayn xamar labaiyo tobankii habeennimo noo yimid ilaa iyo kowdii habeennimo nala joogay dhammaan saraakiishii guutooyinkii taliyo guutooyinka taliyo ururada taliyo horrimada iyo taliyaha ciidanka dhulka wuxuu nagula dardaarmay inaan cadowga dalka ka sifeyno shacabkana aan badbaadino alxamdulilahi rabbialcaalamiin haddaanu nahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waanu kusoo guulaysanay waana soo abjarnay gobolka shabeelle hoose magaalada jannaale jannaale waa la socotaan waxay ahayd saldhiggii ugu weynaa ee argagixisada jannaale waxay ahayd marinka iyo dhaqaalaha meesha ay ka helaan iyo waddooyinka iyo gobollada oo dhan isku xira haddaanu nahay ciidanka qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeed alxamdulilahi rabbialcaalamiin wax khasaaraa oo na soo gaaray annaga ciidan ahaan dhimasho iyo dhaawac ma jiraan haddaan ka warramo dhinaca cadowga dhimashadoodu inta indhahaygu qabatay haddaana been sheegin waa boqol afartan iyo labo dhaawacu waa sagaal iyo labaatan maxaabiis ahaan waxaan u haynaa sideed iyo toban waxaanu ka qabanay hub noocyadiisa kala duwan koob iyo labaatan qori oo isugu jira baasuuki aakeeyo iyo beekeemyo dhammaanna gacantaan ku haynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka janaal idiin ballan qaadayaan saan cadowga idinkaga xoreynay inaysa dib dambe idinkuga soo noqon doonin waanu sifeynay dhammaan hareeraheeda waana daba soconnaa waa bacsanaynaa saddex meelood ba ku cararay saddex meelood saddexdii meeloodna ku daba joognaa ilaa iyo haddana firdhadkoodii meel ay mareen iyo meel ay ka baxeen lama yaqaano insha allahu tacaala waxaanu idiin ballan qaadanaynaa inaanu dhammaan gudaha dalka ka sifeyn doono haddii allah wooda lay ogolaado waxaa kaloo jirta sidaad la socotaan shacabkii soomaaliyeed ee reer janaale oo ay dhibaateeyeen oo magaalada daafaheeda ilaa iyo marka u qaxay waxaanu ku soo celinay magaaladii kun iyo shan boqol oo qof waxaanu u qaybinay raashin noocyadiisa kala duwan dadkii oo macluul u baktiyey oo gaajo u baktiyey oo haraad u baktiyey waxay laayaan iyo waxay bereeyaan iyo waxay gacanta ka jiraan ay ka dhigeen ay ka carareen waanu ku soo celinay shacabkii magaaladu waa furan tahay ganacsigooda waa u ogolaanay dukaamadoodii si xoray waxay u shaqaystaan waxaanu kaloo u qaybinay raashin kun iyo shan boqol oo shacab ah oo isugu jiraan dumar iyo caruur oo taliyaha ciidanka dhulka iyo annagu aan u qaybinay hadda waxaa kaloo jooga taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odawa yuusuf raage shacabkii baahidii iyo dhibaatadii iyo rafaadkii ay qabeen waanu ka saarnay cadowgiina waa ka sifeynay maantana waxay ku nool yihiin nolosha ugu fiican waxaan u ballan qaadayna intaanu nool nahay inaan cadowga dib ugu soo noqon asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa usba an baryi owlaadana abshir baladiina yaninkoyti hadda owlaadana si isbaag wad weeldhadaayaan axsaan kale waa weliba mishal herne baladiina haddii ay ahaada lahayti caaniyaalkii baladiina lakagordaayi heer kasta iyo ahaadaanba hadda waddankiyo diyaarkiinka ayin baladiina one two three oo eh onaga markii usa dhalada ilaa usu ku deerow sadde jar baladina one two three dhinaga raashiinada owlaado baladiina ayaa caanka kahaytina hadda kiindiyaaru iyo oku kooban buskud iyo weliba yoogidii owlaado la siyaay iyo weliba nooc kasto ku mid ee raashiinada war laka faraxoo nin wadda ma jarta aha mar damba ku welwala doonta nafaqadarada onaga kiije walin la kori doonta baladiina baladina one two three weliba kusokow caanada nafaqaysan iyo raashiinada dheelitiran ee baladiina wali intaas kiindheera in ada ku helaasa caanayaal daawaysan oo owlaado ku dhooreeyaan calool majiirowka mandaga shubanka iyo weliba calool surmowka
qaybogadhex iyo weli dhugusaaytana khiyaale taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan iyo weliba uuse sheegay in maxaabiista ka jiraan xabsiyada magaalada muqdisho lanqeebi qalab lan isticmaalo ka horseedagoo cudurka coronavirus iyo ona maalmo ka hor taliye mahad uso warbaahinta usokobaahi in lanbooqda korno maxaabiista ka hiran xabsiyada magaalada muqdisho okay bismillaahi raxmaani raxiim horta ilaahay nooma keeno cudurkaas nagumana rido ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogto allah ka badbaadiyo dad islaam muslimiintoo dhanna allah ka badbaadiyo annagana ilaahay idankii allaha naga badbaadiyo waa cudur xun ilaah waa noo keeni tan cudurka baabkiisa waa sa tan kale awaamiir dowladda sare ka soo baxdaa jirta la leeyahay afar iyo toban beri shan iyo toban beri ma ma aqaan oo maalmo tiradaas leh laba toddobaad waa laba toddobaad hala joojiyo isu tagga iyo haddaan ilaahay booqashada maxabiista isu tagga ummadda soomaaliyeed oo dhan oo bulshada meelaha bulshada sida maqaayadaha masaajidyada waxaasoo dhan hala joojiyo ilaa ay heer madaxweyne madaxweynaha ka hadlay ra-iisul wasaaraha ka hadlay juhdi badan geliyey oo dhex maray ku wareegay weliba u diyaariyey dowladda waxay u diyaarisay goobo oo karantiil haddii la arko arrimaha noocaasa dadka lagu karantiilayo isbitaalka martiniya ka mid a xero kalaa ka mid a meelo kaloo guryo kalaa ka mid a waxaasoo dhan dowladdu ma fadhido madaxweynuhu adeecaduu ka qaylinaya ra-iisul wasaaruhuna meeshuuba dhisahayaaba waaba ordahayaaba garoonkayaa ka soo degay oo maanta arlo kale ka yimidaa la leeyay waa la baadigoobayaa ummadda macnaha waxaa laga fakerayaa inay ummadda soomaaliyeed badbaado waxaa kaloo nagula wacyigeliyey dhakaartiirtii ugu waaweynay dalka sidii maaragtay ka hortag loogu samayn lahaa inaan la isku neefsan la isu soo dhowaanin la isa salaamin waa kastaan umalaynaya in faraha la iska dhaqo jeermiska waxaasoo dhan saabuunta lagu dhaqo saas loo dadaalo waxaasoo dhan kulli dhakhaatiirta ka hadasha waa loo bandhigay ummadda soomaaliyeed nin walba sidii looga hortegayo waa loo bandhigay annagana intii baan ka midno tii baan ku dhaqmayna firidkaasaan taaganna booqashadii baan joojinay waxaa kaloon joojinay dadkii kaloo caradan soo gelgelayay askariga iridka hataa meesha waardiyey markuu iridda ka gelaya qalaab baa joogto dhakhaatiiraa joogto waa la baaraya nimaan la baarin hataa iskama gelaya xitaa waardiya baabka taasaan ognay waa ka qayb qaadanayna maxaabiista ma jirtaa laftirkooda goobo oo ay gacmaha ku dhaqdaan oo wacyigelin noocaas ma la siiyo haa waa jiraan cuntaday ku cunaan caagagii baa safan waa gurmad xoog laha jira hay-adaha xitaa alaab keenay baalahan maaragtay hadday wax dhacaan nin walba sayna isugu neefsan dadka hataa banaanka shaqeey geedahan yaa loo keenay oo sanka la gashanayo man niman dhallinyaro ah oo la yidhaahdo u shaqeeya dhallinyarada waxbarashada maaliyada miya maaqaan magac noocaasa wato alaab bay u keeneen hay-adaha keenay a c r c ka mid tahay saabuuntii baa la keenay waxyadan baa la keenay aduu dadaal badan baa lagu jira maxbiista waa loo dadaalaya ka kan dhallinyaradaa samaysa dhallinyarada aan kuu sheegayo oo masxafka waxbarashada maaliyada la dhaha ayaa sameeyeen iyo ciidan tiam oo booliiska ku kaban asluubta ku kaban nimankaasaa sameeyeen geedkan marka sankaa lagu xiranaya ma tuuraysid marka maanta wadata caawa waa dhaqane berina asigaa ku soo noqone kan laakiin one time waay waa fahamtaan dibaddaa laga keena one time waay maanta qabaysa waa iska tuuraysaa saasay ku kala fiican yihin waa garateena umanayn dalkanagaana lagu sameeyey kanna waa kana saasna ula
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر أروضة أبقليوك حفيسة إي إلو إي العامل abshir sida iidoysida is-aroosamadu waan istareyha arwadii liin oomanaayay inbadan unusugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar bay dhowniinkoytay alaab wareeg wayka oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii'ada andhigtooba madii uloosee ismootiloona haato iritoonku bahaanee obow obowdhay ka guraasa hoo'ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo ada'aamin mudoo hanku adeeg alaab orijinaal ee
qaybugadhexe barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo asladeerna khiyaare aqoon-yahanada soomaaliya iyo weliba iyo siyaabo shalgadisan ku hadalaayanga rojiyoga kulamada iyo weeladayan qabaa'ilada soomaaliya ee lagu hadalo arrimaha siyaasadda walina saas haatow arrintaasi hoy koytay kureed markii bilowgii sanadku beelalanka sumundulood iyo kulanku weelatay magaalada muqdisho kulankaasoo waana ku qayb galay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxmuud taasoo ku dhalatay hadalxeen badan oo dowladan soomaaliyana markii dambe go-aanaha ku saartay in magaalada muqdisho ama guutaan dalka bulanka goobsado korna shirarka qabaa'ilada ee lanku hadalow arrimaha siyaasada dalka ku jira haddaba aqoon-yahanada soomaaliya iyo weliba iyona ku hadalaayana saameyntii ku dhalatay roojoogaha shirarkaasi tohay kudhiyaay magaalada muqdisho ee qabaa'ilada dalka soomaaliya iyo kuga hadalayan qoondada iyo kaleeyihiin siyaasadda dalka soomaaliya rofesor afweyne oo ku mid ah brofesoorada soomaaliya iyo weliba saasaaduu ku hadalay saameynta shirarkaasi to iyo kaleeyiin siyaasadda dalka iyo soo kaleeta in qabiil kastao soxoreeye in usu qoobsado shirar lanku hadalo qoondada isu kaleeya ama xaqa isu kaleeya siyaasadda dalka ku jirto
oo aan lagala tashan haddii aan lagala tashanina meeshay ku dhammaanaysaa laga bilaabo meeshay ku dhammaanaysay waa dibmudoob laakiin yaa maxaa ka horeeya waxaa ka horeeyey soomaaliya waxaa la yidhaahdaa guud ahaan waa la mideeyey soomaaliya waa la israaciimo midoobi runta haddii dib loo baaro wey waa dad la gumaysanayay dayani ingiriis waa la israaciy jamhuuriyadda soomaaliya la yidhi laakiin annaga hadda waxaan mar kasta ku mashquulsannahay midoowgii laba dawlad oo midowdo kaleetaan ala ka dhigaa arrin la xalin la-ayin ilaa hadda ay tahay waayo arrinta annagana waa u qaadanay siyaasiyiintii waa ka faafiyeen wadciga maanta soomaaliya ka jira taariikhdeeda meel ka dhaci ku tahay markii la yidhaahdo midoob midoob waa la yaqaanaa maarata union republic of somalia somaaliya federal waxbaa la dhihila magacaan loo bixin lahaa taas dhibkeeda ilaa maanta taagan waxaa la mid ah arrin noocan oo kaleeta ah oo qaran dhan udhexaysa oo aan hawiye udhexaynin daarood udhexaynin isaaq udhexaynin digli mirif udhexaynin macnaha qarankaas soomaaliya la yihahday qadiyadan u taallaa qadiyaddii markii qaranka intaa lagu taallay dadka iliidka u siana aan wax tixgelina marka hore laga siinin waxay ahayd macnaha gabooyi markii la yidhaahdo way kasii ballaaran tahay soddon iyo sideed reera gabooyi kumadaysan ma dhibaan hal miduu ka yahay lafuu kasoo galaya ma dhibaankii baa sideed iyo toban gobol sii kala degan duruufta ay leeyihiin oo gaarka iyadoon la tixgelinin iyada oo aan la fiirinin ijtimaaciyan maxaa ka ratibmi kara siyaasiyan haddii arrintu tahayse xisbi walba oo siyaasiya ee barnaamijkiisa aan ka aragno all forms of maaragtay dulmi cunsuriyad barnaamijkiisa ay ku darsado kamid ahnaa marka waa ku darsanaa codkeenna dadkeenna waa wacyigelinaa laakiin maadaama arrinta ijtimaaciyan tahay gorgaarta marka intii kulmiso annaga wax walba aan yeelnay warma dhibaanu isu taga arrinta noocaasaan rabnaa walaalaheenaa tihiin muxuu ahaye to wixii laidinka galaa la idinka magayaa caqliga ma gasho waayo ma la kabi karo wax nakana gaara annaga ixtiraam keliyaana deeqa marka waxyaaba marka dadkii arrinta shaqada kulahaana ay lug ku laheen siyaasiyiintan xoogiyihii guud ee xisbiga u s a somaali ruuts ay ku lug ku laheen guddoomihii ururka ambasador daanka shaqo ku laheen siyaas maarata odayaashii dhaqankoo dhabta ahaa deegaanadii usii density ay usii kala bidin lug ku lahayn ayaa makhaayado ka bilowday okay makhaayadda minneapolis ku taalla makhaayadda london ku taalla iyo makhaayadda goldenberry ku taalla iyo makhaayadda xamar ku taalla billah calaykum ma dhici kartaa arrin gaarsiisan dulmiga intaa la eg xaajada intaa la eg hadday walaal kala gashay hadduu qaran laga galayba in maqaayad laga bilaabo waxaan soo soo jiri jiray maaha labo soomaali ma jirto qolo gabar suldaan looga dhigay iyo boqor gabarna waa noo ogaasad caanaa lagu shubaayo na lakama tixgelinin gabar kaleta boqoradaa laga dhigay na lakama tixgelinin soom gorgaartaha marka arrinta wada qolada ay gabar boqorada u tahaan rabaa in la helo mise nusaakiintan la dhaha ilen bontifaafku waa nuse mustaxiqay u tahay arrintii u dambeysay waayo oo takoortii u dambeysay soomaliis aan nin soomaliis ahayd cata wixii lagu qaabiyey maanaa afarta iyo inta kale inta kale waa nin soomaaliis marka gabar boqor naag niswaada haddana konton ley ah in nabadoonna loo ka dhigo boqoradna loo ka dhigo ugaasadna loo ka dhigo mana qabataa annaga oo weliba naloo tirinayo dad walaala oo dib raba dad waa loo waxeeyo marka walaal ma kaleeto oo aan gaarsiisnayn suldaamadii hiraab u lahaa waa naqaanaa inta hiraab ka kooban yahay waa la yaqaanaa intuu hiraab ka koobnayd odayaashoodii dadkii arrinka iska lahaa marna arrintaas maysan gelin maalintii u dambeysay oo arrinta gogosha mudulooda dhigaya ayaa imaamka loola hoos orday arrintaas qof kasoo horjeesan karaa ma jirto insaano foolxun dhacday wey laakiin midda annaga niyadeena dilaysa oo sharafteena meelka dhaca ku ah waxay tahay xataa aan ka wada hadalno maaha in naloo yeeriyo meeshay ka bilaabatay sudfaday ahayd qaladay ku tahay maqaayad khaladay ku tahay gabdho in naloo calasaa khaladay ku tahay dhaqan in naloo abuuro khaladay ku tahay yaa dhaqan idin ah idinka maxaa problem dhexdiina yaalla macnaha maanta abgaal dhexdiisa problema yaalla habeenkiisa dhexdeeda problema taalla sheekhaal dhexdeeda problema yaalla isla gorgaartaana lagu wada jiraa dhibaan problema dhexdiisa oli kara badan laftirkiisa waxay ahayd farsamo ahaan in la dhaho walaalnimada markii laga soo galayo war bal waa la is yaqaanaa macnaha qoys la garanayo iyo dad la garanayo oo soo jireen oo dadkan soo wadaa jira oo qof walba uu garanayo weliba ma khaldami karaan gorgaartaha gorgaartaha mudug ma khaldami karaan gorgaarta mudug iyo gal muduga arrintan wada xoogeeda macnaha waxyaanan shay magac dhigin intaan mudug isla sii degno iyo intaan galguduud isla sii degno arrinta wadi way yaqaaniin gurigay garaaci lahaayeen way yaqaaniin dadkay la xili- la xidhiiri lahaayeen siyaasad markay tahayna waxna aan qalanno midiha aan qabsano ma soconayso aniga calankan ka taago boosaaso nin saari karaa ma jiro waayo waa degan other presence the eighteen maaragtay sideed iyo tobanka gobol waxaan ku leeyahay buuxa marka haddii siyaasad haddaa tahay in aan ogahay xis- siyaasadaha ka jira xisbiyaha ka jira waa wada socdaan xisbiyo hiraab iyo xisbiyo h- harti waa wada socdaan ama hartigii waqooyi ana adeerow intaba waxba nala kama weydiin gorgaarta sida dhaqanka yahay sida taariikhdu tahay sida la hayo waa maxamed gorgaarte Eh, weliba annaga ka wada weyn sida la tirinayo Eh, muxuu ahaaye to inta hiraab isku noqonaysa daamo gorgaarte da- hiraab daamo daamo gorgaarte Eh, mudalaif hiraab daamo daamo gorgaarte maxamuud marka- ma- madax kacis- hiraab daamo gorgaarte sheekaal mundulood mundulood ma- ma- maata eh, martile martile hiraab hiraab daamo daamo gorgaarte intaasaa ilmo gorgaarte iyo maxamed gorgaarte isku ah wadalaan gorgaarte maanac gorgaarte maarata silcis gorgaarte intaasoo dhan waa ilmo gorgaarte intii markii ilmo gurgaarta ahayd intay isaga tageen oo dhaqankoodii iskaga yimaadeen waxaan waa dhaqan bidaraja ula wax markii la xalinaayo ijtimaaci waayo arrinta ijtimaaciga dadkeedaa leh qof walba ma geli karo culimadeedaa leh intaba sha- shaqo kuma lahayn shaqana kuma dirsan intii ilmo gurgaarta isu aydan kuusoo tiriyey intay isu tageen maxamed gurgaarta qolada la leeyahay marna ti- xiriir lamayson samayn labo eh, aniga maxamed gurgaartaana waa kasoo qabo hal qof waay oo la siman silcis gurgaarte la siman wadalaan gurgaarte la siman eh, maaragtay hiraab daamo gurgaarte la siman martilo gur ma- ma- eh, martilo hiraab hiraab daamo gurgaarte maxamuud hiraab hiraab daamo la intaasuu la siman yahay intii ula sinaa hal qof uu ahaa halkaas qof iyo intii la dhalataa dhibaata ka dhex dhacdaa la yidhi noocay rabtaa ahaato baktiyaa la cunay haddii bakti la cuno xataa waa wada cunaa la leeyahay adigii ila cunay oo baahida noo geysaa warka faafiye ma ogey aniga igumayti markaasaa ana igu takoortay legend ahaan iyo sheekada sida si- si- qaabka taa noqoto halkii nin maanta intee la egyahay soddon iyo sideed reer oo gabooye la yidhaahdo ayay waxay isu noqdeen soddon iyo sideeddaas reer ka hadli mayno inta gorgaarta isku ayadoo lixdaasa haddana kor marka u baxaan gorgaarta gorgaarta hayuu noqonaya sagaal hayuu haddana eh, ayuu la sisiman yahay intii adeerka u ahayd oo gorgaarta markii laga gudbo ilmo gorgaarta ahayd door kuma leh meeshii lahayd ma aha meeshii dhehaysa nacafiya adi maanta waxaa dhici karta inaad in- inaad reer kasoo jeedi hadda haddii lagu yimaado arrintaasaa la rabaa waxaa qaabilsan sheekh hebel arrintu waa sheekh waa fiqi u baahanta waxaa qaabilsan nabadoonka dhaqanay u baahanta waxaa qaabilsan aqoon-yahan hebel waxay aqoonay u baahanta soo wax walba gurigan caawa kor dalka hadduu damo ma waxaan doonanaynaa kii eh, shamiitada dhisaayo maya kii tubada maan doonanaynaa maya waxaan doonanaynaa koronto yaqaan arrintan dadkii iska lahaa ma gelin iskagama imaan dadkii waxay ahayd hiraab inta uu kulmiyo odayaasheeda abgaal markii guudaan isku yimaado wuxuu leeyahay eh, wa- wuxuu leeyahay malaaq oo waxbuudhan wuxuu leeyahay suldaan uu leeyahay oo oo ceesla ah wuxuu leeyahay imaam oo harti abgaar uu leeyahay habarkiisa markii noqotay intaa ila eg salaadiinay leeyihin salaadiin kulmisana waa leeyihin reerana salaadiin waa uleeyihin madarka maaratay wadalaan gorgaartay suldaan uu leeyahay muxuu ahaye silcisku suldaan uu leeyahay intoodaa arrinta iska lahayd oo aan lama gacmo gacmayn iyo inta ay ka maarmi waayeen oo diin ay akhlaaqin intay arrintaa u fadhiisteen umay soo bandhigin intii lahayd haddana ooma dhibaanka arrinteeda gacanta ku haysa intaa haddii la yimaado nin ka sarreeya diidi karaa ma jirto walaalkaa waxaad ixtiraama ku deeqa ee kuma deeqo wax lagugu may karo maanta atixadda barnaamijyada kale soo socotaan kusoo gudbin doonaa faragelinaan ku samaysan waa la talinay waxaan idhi qaabka wax ku wadaan qaab soconaya ma aha qaab xataa dadka noloshooda wax ka taraayo ma aha maanta lamaba gudi karo inta qof jilbi jabsado sorry ma la gudi karo dadkii iska lahaa hadday ku yimaadeen dadkii iska lahaa lagu horkeenayaa wax la dhammayn karana waa
guud ahaan akhyaar ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan ano maxamed cabdiraxmaan cabdulasiina dareysay dhinacsanadan weliba gacmiin ku jeestay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan tan iyo mar kaleeta ku kulmi doonan weliba si kugu tawaana sidaas iyo ammaane allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu